gudoomiyaha maxkamadda sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya baashe yuusuf axmed ayaa magaalada kismaayo kusoo xiray shirka madasha wax ku-oolka ah ee bahda cadaaladda soomaaliya shirka oo muddo afar malina ka socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda cadaaladda soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada dalka baashe yuusuf axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlayay shirka muddada uu socday
madasha tan aynu maanta soo gebagabaynayno runtii laba ujeeddo oo waaweyn ayaa laga leeyahay mid waxa weeye midnimadan iyo wada shaqaynta iyo gacmo wada isqabsiga aynu ka hadlayno sidee ayaa loo xaqiijin karaa si dadka soomaaliyeed ee muddada dheer dhibaatooyinka kala duwan la soo daalaadhacay looga saari laha mid waa midnimadaa sidee baa taas loo muujin karaa midna waxa weeye halkan markaynu kaga hadlanay hogaaminta waxaynu ku sheegnay waa hanaan loogu talagalay in looga gudbo caqabado iyo dhibaatooyin taagan oo lagu xaliyo waxaa markaa madasha halkan iyo doodahan looga golleeyahay caqabadaha tirada badan ee aynu ognahay ee dalkeenna ka jira ee cadaaladeenna ka jira ee shuruucdeenna ka jira ee garsoorkeenna haysta hogaamiyayaal ahaan sidee ayaynu halkaa uga qaadi karnaa oo aynu uga gudbi karnaa caqabadahaasi tirada badan ayna haystaa oo aynu dadka uga saari karnaa ujeedka laga leeyahay kaas weeye markaa dabcan waxaynu u baahanay markaa inaynu isku diyaarinno waynu ognahay caqabadaha tirada badan ayna haysta waynu ognahay baahiyaheenna tirabeelka in xadidnaynee jira waynu ognahay dhaqaalaheenna iyo awooddeenna xadidan innagoo waxaasoo dhan maanka ku hayna sideebay hoggaaminteena iyo xilalka aynu fadhinaa inoogu kaalmayn kartaa intaa intaynu iswaafajinno inaynu dadka ka gudbinno maxadadda ayee halkaa la taagan yahay oo intaynu madowga ka gudbino iftiinka cadaaladda aynu u tusi karna
shirkan ayaa door muhiima ka qaadanayo derdergelinta howlaha shaqo ee wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya